wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya biixi iimaan ige oo uusan la hadlay warbaahinta iyo weliba uusa ku hadlay inay muhiime taa in la mideeya maamulka iyo dakhliga anshuuro si kor lankagaada dhagaalo dalka islamarkaasna landera iska filanaansho dhaqaalaa wasiirka iyo ka dheerday in dhaqaalo dalkuusa korasada iyo lafdhabaranka eta ammaanka saas daraadiya laan baahayee inuu si wada jareen ku shaqeeyaan ammaanka iyo horumarinta dhaqaalo bulshada horta waa in dadaalada isbedelada dibqaabeynta hay-adaha dowladda iyo reformka lasii xoojiyo oo ay ka mid yihiin midaynta maxaan ku dhahdaa maamulka dakhliga iyo cashuuraha dalka oo hanaanka federaaleynta maaliyadda la xoojiyo si aynu u yeelano dakhli midaysan oo qaran oo hal dal ah kastamadeenna ka mid a in la mideeyo waxaynu hadda aad og tahay inaynu ku biirnay bariga africa bariga africa wuxuu inaga rabaa inaynu la midowno furdooyinkiisa waxaa ka horeysa tahay inaynu horta kuweenna midayno oo inagoo hal dala oo furdooyinkeenu midaysan yihiin dabadeedna aynu ku xidhno kuwa bariga africa si aynu uga faa'iidno dhaqaale ahaan iyo ganacsi ahaan intaba waxaa u baahannahay inaan xoojinno hay-adaheenna dowladda oo awoodooda wax soo saarka iyo adeeg bixintuba ay kor u kacdo oo reformskaas runtii sii socon doona waxaynu u baahannahay inaynu maalgelinno maalgelin soo jiidanno aynu abuurno jawi soo jiidan kara maalgelinta oo ilaalinaya dadka maalgashadayaasha kobcinaya dhaqaalaha jawigaasi wuxuu abuuri doonaa runtii inaynu maalgashanno kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin wadooyinka iyo maxaan ku dhahdaa waxyaalaha kale ee la xidhiidha dekedaha maalgelinno tamarta si maxaan ku dhahdaa laydhka iyo korontadu ay noqdaan qaar qiimo jaban u ah oo dadka soomaaliyeedna adeegi karaan warshaduhuna ay runtii ka faa'iidi karaan haddaad rabto inaan wax soo saarto waa inay korontadu jaban tahay waa in aynu dadka soomaaliyeed iyo kartidooda waxa human capitalka loo yaqaano kor u qaadnaa aqoontooda waxbarashadooda dabadeedna markaasa wax soo saarkooda iyo iyo wax ku darka dhaqaalaha ay wax ku tarayaan ay kor u kacaysa waxaa u baahannahay inaan xoogga saarno inaynu ka faa'iidaysano technolojiyadda oo aynu horumarino si aynu si dhaqso ah kor ugu kacno horumar wakti badan naga qaadan lahaa inaynu dedejinaan u bahan waa laynaga tegey soddon sanno aynu maqnayn marka haddaan rabno inaynu qeyrkeen gaadhno waa inaynu xawaaraha ay ku socdaan qaar ka badan gaadhnaa technolojiyaddu markaa door weyn bay ka qaadan kartaa inayna bari taarto oo ay hor kor kor inoo qaado waxaa u baahannaha inaan xoogga saarno ilaha wax soo saarka productive sectorka meelaha loo yaqaano hadday tahay xoolaha iyo dhoofintooda oo la casriyeeyey meelaha aan diyaaladda ku haynay ka mid tahay khayraadka badda in la maalgashado oo soomaaliya runtii ay dee xoog ku leedahay ood og tahay inaynu xeebta ugu dheer africa aynu leenahay waxaad og tahay bogcadda aynu ku taallo iyo istaraatiijiyadeedu inay muhiimad gaara leedahay waxaan u baahannahay taas inaynu ka faa'iidaysano in la nimaadno xeeladii iyo farsamadii iyo kartidii ay ku noqon lahayd meel dunida oo dhammi isugu timaado oo waxaan loo yaqaano isugooshka alaabaha iyo suuqaqa ay santar u noqoto marka waxaasoo la isu geegeeyey ayaa waxay runtii aan isleenahay waxay keeni doonaan in aynu horumar weyn ku tallaabsanno lafdhabar waxaasoo dhan waxa u ah amniga